wasiirka wasaaradda haweenka maamulka puntland maryan axmed cali ayaa magaalada gaalkacyo ka dhagax dhigtay dhismaha xafiiska haweenka gobolka mudug munaasabada dhagax dhigga ayaa wasiirka waxaa ku wehelinayay mas-uuliyiin ka tirsan baarlamaanka puntland iyo hogaanka haweenka gobolka mudug maryan axmed cali wasiirka wasaaradda haweenka maamulka puntland ayaa ka warbixisay dhagax dhigga dhismaha xafiiska haweenka gobolka mudug
shirkadda nashaad oo maantay aan la dhagax dhignay inay gurigan ay dhammaystirto guriga kan waa guriga haweenka waa guriga ururka haweenka wasaaradda waxay leedahay xafiis weyn oo ah isku duwaha wasaaradda isla mar ahaantaasna waxaan intana waxa weeye guriga ururka haweenka iyo iyagoo ay la sii degan yihiin ururka maxaa layidhaahaa gabdhaha nabadda iyo iyo amniga sidaad u jeedaan guriga waa dhisan yahay waa qalabaysan yahay hase yeeshee waxaa jiray dhinac dhan oo bannaan oo aan rabno inaan ku darno oo u noqon doona ururka oo dhan iyo wasaaradda oo dhan meelay ku shiraan maantana ilaahay fursad uu noo siiyey inaan dhammaystirno
shukri cabdi cali gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug iyo isuduwaha wasaaradda haweenka ee gobolka mudug shukri axmed xuseen ayaa si wadajir ah ugu mahad celiyey wasaaradda haweenka maamulka puntland halkan waxaan maanta ku samaynaynaa injineerkii dhisayay halkan waxaan ku samaynaynaa dhisme dhismahan hortiina ka muuqda waxaa hirgelisay wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska waxayna u dhistay ururka haweenka gobolka mudug halkaana waxaa laga wadaa dhulkan qaybtii dhimanayd in ay ka dhisto wasaaraddu ay maanta dhagax dhigayso waa uga mahad celinaynaa wasiirkeenna iyo wasaaraddeenaba dadaalkooda aan kala harka lahayn ee ay haweenka ku garab taagan yihiin wasiir kusoo dhowow maanta waxaa u taagannahay dhagax dhiga iyo dhismo lagu daraayo guriga ururka haweenka aad baa uga mahad celinayaa ururka haweenka shaqada ay u hayaan gobolka sidoo kale waxaan mar labaad mar saddexaad u mahad celinayaa wasiirka wasaaradda haweenka doctor samarian axmed cali oo aan aaminsanahay shaqada hufnaanta iyo dardargelinta le ee naga muuqata gobolka guud ahaana gobolkaanu hayno inay tahay cidda keliya ee nagu hogaaminaysa gurigaani waa guriga loogu shaqeeyo haweenka ay ku shiraan looguna talagalay inay arrimahooda si habsamilo hanaan leh ay ugu maaragtay ugu dardargeliyaan uguna shaqeeyaan waxaan ku boorinayaa in dhammaan haweenku wacyigelino ay sameeyaan ay halkaan imaan karaan wacyigelino ay kasame gurigooda ay tahay ay ku wacyigeliyaan oo la rabo inay wacyigelino sameeyaan tacadiga waa jooga arrimihii nabadda arrimihii maaragtay horumarka iyo gabdhuhu inay siyaasadda kuraastada ka qayb galaan waxaa loo dhisay hooyi iyo minan iyo madal ay isugu tagaan madashaa quruxda badanna waxaan uga mahad celinaynaa in ay noo ballaarisay maanta oo ay u joogto dhagax dhiggeeda wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta arrimaha qoyska doctor samarian axmed cali aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin dhismaha xafiiska haweenka gobolka mudug ee maanta la dhagax dhigay ayaa door muhiima ka qaadanaya shaqada haweenkaasi iyadoo uu noqon doono xarumo ay ku shiraan